bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka aruurnimo oo reer muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo daah furay isku xidhka nidaamka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda iyo nidaamka casriga ah ee maamulka lacagaha bangiga dhexe gudoomiyaasha baarlamaanada soomaaliya iyo jabuuti oo xalay casho sharaf loogu sameeyey magaalada baydhabo goobaha lagu nasto ee sida casriga ah loo dhisay ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho kuwaas oo wax weyn ka beddelay nolosha xilliga habeenka ee magaalada kulan lagu soo dhoweynayay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda muhaajiriin ku dhimatay doon ku degtay meel u dhow jasiiradda lambaduusia
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo dah furay isku xidhka nidaamka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda iyo nidaamka casriga ah ee maamulka lacagaha bangiga dhexe ayaa bogaadiyey habkaa ay u shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe nasre bashiir cali ayaa warkan inoosii ambaqaadaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maantay daafuray isku xirka nidaamka maaliyada ee wasaaradda maaliyadda s f mis iyo nidaamka casriga ee maamulka lacagaha bangiga dhexe ee dalka cor banking system hanaanka cusub ee isku xiraya howlaha wasaaradda maaliyadda ee bangiga dhexe ayaa ah mid ka qayb qaadanaya daafurnaanta la dagaalanka musuq maasuqa iyo fuudeynta wada shaqeynta bahda maaliyadda dalka taasoo qeyb ka ah tallaabooyinka dhiirigelinaya dadka soomaaliyeed oo dhan ee qeybta ka qaadanaya horumarka hanaanka maaliyadeed ee dalkooda islamarkaana ay tahay wax wanaagsan oo xoojinaya ammaanada iyo kalsoonida bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ku dhiirigeliyey wasaaradda maaliyadda iyo gudoomiyaha bangiga dhexe in laga sii shaqeeyo sidii nidaamkan loo gaarsiin lahaa dhammaan hay-adaha dowladeed ee dalka maadaama horumarka uu ku xiran yahay sida loo wada shaqeeyo isagoo wax lagu farxo ku tilmaamay hanaankan cusub ee casriga ee ay maantay soo bandhigeen tallaabadan aan aaminsanahay inay tahay tallaabad mug leh oo aad ku tallaabsateen wax walba oo xoojinaya ammaanada ay shacabkan soomaaliyeed nagu qabaan inay sii adkaato waxaan aaminsanahay inay tahay tallaabo xoog leh dalka dowladnimada qarannimada iyo dadnimada soomaaliyeedna u wanaagsan waxaa muuqata marka in ay bangiga iyo wasaaraddu qaadeen tallaabooyin dhiiri gelinaya dadka soomaaliyeed oo dhan waxaan aada u jeclaan lahaa in howshan aada qabateen in laga sii shaqeeyo in lagu faafiyo dhammaan hay-adaha dalkao dhan inaanay ku koobnaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe muhiimaddu marka waxa ay tahay sida wasaaradda maaliyadda iyo bangigu ay u wada shaqeeyaan waa muhiim in wasaaradaha kale oo dhan oo dalka iyo wasaaradda maaliyadda iyo nidaamka wasaaradda maaliyaddu ay bangiga u keentay in looga wada shaqeeyo sababtu waxay tahay qofka soomaaliyeed oo dowladda u shaqeeya xuquuquu ku leeyahay si uu xuquuqdiisa u helo bil walba markaay bishu dhammaato waa inuu mushaar helo mushaar si uu u helo waa in ammaanada loo dhiiba aan xajin karnaa qof walba oo ganacsadaa oo canshuur bixiyana waxa uu rabaa inuu ogyahay canshuurtii uu bixiyey meesha uu ku bixiyey qof walboo soomaaliyeed oo dowladda soomaaliyeed ay adeega u tahayna wuxuu rabaa adeeg inuu helo saddexdaas shayba waxay ku xiran yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangigu siday wada shaqeeyaan nidaamkan marka dalka ka jira oo idinkaa hormuud u ah laakiin hormuudkaas wuxuu ku salaysan yahay dadku inayna aamini karaan shacabka soomaaliyeed haddii warqado la isdaba wada maanta oo dhan aan la ogeyn cidda haysata la yidhaahdo warqadaydi qof hebel baa haysatay ha laygaga soo fujiyana ammaanada way adkaanaysaa waa idin hambalyeynayaa marka eh, tallaabada ay wasaaradda maaliyadda iyo bangigu ku tallaabsadeen waxaan dhihi lahaa laakiin ha lagu faafiyo dalka intiisa kale oo qorsho lagu soo ciribtiraayo isdabawadka warqadaha lagu xoojinayo daahfurnaanta lagu adkeynayo ammaanada shacabka ha keenta wasaaradda maaliyaddu si aan u wala shaqayno iyo hay-adaha kale horumarinta hanaanka maaliyada ee dalka ayaa qayb ka ah himilooyinka tubta horumarinta dhaqaalaha dalka oo ka mid ah afarta tub qaran ee lagu saleeyay shaqooyinka dowladda nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho gudoomiyaasha baarlamaanada dalkeena soomaaliya iyo dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti ayaa xalay casho sharaf loogu sameeyey magaalada baydhabo isla magaalada baydhabo qadka taleefonka magaaladaasi waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga halkaasi nooga soo waramaa siraaji sheekh isaaq siraaji
si wanaagsan waxaad ka warantaa anagoo ku salaamayna saake n waxyaabaha u qorshaysan n maalinkan maanta ah gudoomiyaashaasi in ay qabtaan n kadib markii shala si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada baydhabo
aada umahadsan tahay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed lafti green ayaa habeenkii xalay ahaa xarunta aqalka madaxtooyada ku-meel gaarka ee magaalada baydhabo cashe sharaf ugu sameeyey labada guddoomiye ee baarlamaan ee dowladda soomaaliya iyo dowladda aan walaalahana ee jabuuti cashe sharaftaasi runtii waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed sida guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigreen xildhibaano wasiiro iyo dadyo kale oo aada u fara badan oo isugu jira siyaasiyiin iyo ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ugu horeyn waxaa halkaasi iyaguna qeyb ka ahaa sharafta oo halkaasi heeso ku qaadayay oo ka turjumaya nabadda iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ee kooxda fanaaniinta janawkay oo ah koox ka dhisan deegaanka cashe sharafta kadib waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo deegaanada koonfur galbeed ama gaar ahaan magaalada baydhabo caasimad kumeel gaara waa koonfur galbeed si aada ugu soo dhaweeyay labada guddoomiye waxaana si gaara ugu mahadnaqay guddoomiyaha baarlamanka dowladda aan walaalahana ee jabuuti oo isagana kamid ah wafuudda soo gaartay magaalada baydhabo intaasi kadib labada guddoomiye oo goobta ka hadlay waxaa si gaara ugu mahadnaqeen dadka reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada baydhabo sida diiran ay usoo dhaweeyeen inta ay joogeen waxay sheegeen in runtii ay safarkooda u ahaa safar si aad ay u qanacsan yihiin islamarkaasina dadka reer koonfur galbeed ay u muujiyeen soo dhaweyn diiran waxaana si gaar ay ugu mahadnaqeen ama ay ka mahad celiyeen nabadda ka jirta deegaanada koonfur galbeed in lasii xoojiyo howlgallada ka dhanka maleeshaadka al-shabaab ee ka socda qaar ka mid a degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ay sheegeen in koonfur galbeed ay tahay meelaha ugu amniga wanaagsan ee gobolada dalka soomaaliya nabadaasina lasii xoojiyo maanta ayaa la rajeynayay in uu furmo kala fadhiga baarlamanka dowlad goboleedka soomaaliyeed oo mas-uuliyiintaasi ay ka qayb galayaan laakiin ilwareeri ayaa sheegayay in maalinta berita shirkaasi uu furmi doono labada guddoomiye baarlamaan ee dowladdan walaalahana jabuuti iyo dowladda federaalka ayaa maanta runtii kulamo la qaadan doona madaxda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed iyadoona beri shirkaasi si toosa u furmi doono waxaa la rajeynayaa in labada guddoomiye ay ka qayb gali doonaan shil maanta ka furmi doono magaalada baydhabo kaasoo u furmi doono dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta shir uga furmayo magaalada baydhabo shirkaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib uheshiisiinta koonfur galbeed
waa tahay aad buu umahadsanya kaasi wuxuu ahaa siraaji sheekh isaaq oo isagoo ku sugan magaalada baydhabo qadka taleefonka iigu warramayey goobaha lagu nasto ee sida casriga ah loo dhisay ayaa ku soo badanaya magaalada tan muqdisho kuwaasi oo wax weyn ka bedelay nolosha xilliga habeenkii ee magaaladan cabduqaadir cali axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
magaalada muqdisho waa ay soo kabanaysaa kadib marxalado kala duwan oo isbiirsaday muddo ku dhow soddon sannadood halkan waa hotel gurisamo ee degmada cabdicasiis waa mid ka mid ah goobaha dalxiiska iyo nasiinada waxaa soo booqda bulsho u badan dhallinyaro si ay jawi degan ugu qaataan goobtan waxaa aas-aasay dhallinyaro gudaha dalka wax ku baratay oo u arkay in maalgashigu muhiim u yahay dalkooda annaga magaalada xamaraan een, ku kornay ku- wax ku baranay ka shaqaysanay gureysamo markaan dib ugu laabto een, odayaal iyo ganacsato waaweyn oo isku tagay maysa maalgashan dhallinyaro soomaaliyeed oo aniga iyo da'deeda oo kalea aan maalgashatay fikirkanna waxa ku dhaliya waxay tahay maadaama aan waddanka keliya oo aan leenahay kan uu yahay waddan noo labeeya uusan jirin een, cidda horumarka laga sugayana dhallinyarada waddanka ay tahay inaan kaalinteeni qaadano kobaca dhaqaalaha ay tilmaamo u tahay guurisamo oo kale dad badani waxay rumaysan yihiin in caasimadda tartan kula jirto caasimadaha kale ee dhiggeeda arrintan maalgashigu faa'iidooyin badan buu u leeyahay shakhsiga waa shaqo abuur wuxuu shaqo u abuurayaa ee, tobanaan dadkiisa tusaale hadda qooladii maalgashatay hotelkan hadda ama xarunta quruxda badan hadda aan fadhino meedo qof ay shaqo u abuurtay kula tahay waxay shaqo u abuurtay ugu yaraan soddon qof inta hadda aan qiyaastayda inta hadda aan sheegin soddonkaa qof waxaa ku tiirsan soddon qoys iyo intaasoo kale oo qaraaba marka fiiri marka qo- qofka maalgashaday halkan wuu nooga qiimo badan yahay mid biil soo diro maxamuud cabdisalaan ibraahim oo ka mid ah dhallinyarada wax ka aas-aastay gurisamo ayaa aaminsan in tartanka maalgashiga iyo midka ganacsi ee ka socda caasimadda uu furu yahay soomaaliya oo barwaaqo ah waxaan qabaa sidan hadda lagu socdo iyo si lamadi lagu socdo nagasi five years in meesha aan hadda filayna meel ka fiican la gaari karo asalka niyadsaani- niyadsamida iyo dadaalka waaye insha allah ilaahina wuu nala jiraa keliya inaan la baqin oo hore loo socdo waxaa waaye eh, hore socodkaa wax kasta lagu gaari karaa iyo niyadsamida iyo dadaalka marka waxaan ku guwaabinayaa dhallinyarada iyo ganacsatada in waddanka horumarkiisa iyo laga fa- laga- laga qayb qaato iyo dhismihiisa soo celinta bandhigyada dhaqanka suuban ee soomaalida oo ay dhallinyaro badan ku fikirayaan sidii jiritaanka dhaqanka dalkooda iyo heebadiisaba ula wadaagi lahaayeen caalamka intiisa kale heesaha dabacsan ee kubanka oo dib inoo xasuusinaya berisamaadkii hore ayaa habeenada qaar lagu qabtaa qaybo ka mid ah gurisamo si kadis ayaan gurisamo kula kulmay fanaanada caanka ee faadumo cali nakruma waxay durbaba ii sheegtay in dalka uu waayihiisi wanaagsanaa dib u soo laabanayo meel nabad leh oo qurux badan oo ha- ku gelinaysa rajo nololeed weeye xamar waxaana ilaahay ka baryayaa siduu ahaan jiray anigu soddon sanaa dalka ka maqnaa laakiin waxaan hadda ay ila tahay in xamar xamar soo noqono jawiga wakhtiyada qaar ee diriirmaadka leh marrana caawda udaga sidata iyo roobabka muqdisho xilliyada deynta waa mid dadkeedu uu ku faano waxay bogaadiyeen shacabka xasiloonida iyo horumarka caasimadooda xaqiiqatan wax aada u wanaagsan waaye een, meel noocaana kale inay magaalada ku taallaahu sababto waxa waaye qofku wuxuu helaa meel ou wakti hadduu helo oo ku nasto jaanis ku qaato wuxuu helaa meel ou saaxiibadiisa qaaliga kula ballamo sababto ah waxa waaye annagu matalan baa dad shaqeeyaan nahay habeen iyo maalin inta badan dad shaqeeyaan nahay marka xilliyaal yar oon jaanis yar helno markaan meeshaan oo kale aan heli karo saaxiibadiin wax badan kala maqnaydeen oo isu imaanayseen xogta ku qalaqaanayseen waqtiga yar kala joogtiinna meel waxa waaye runtii een, wax badan aad ku kala qaadan kartiin aad u wanaagsan een, aan intaad joogtiin aad dareemi kartiin inaad waddan nabada horumar leh aad joogtiin sida waddamada caalamka kaleba marka waa soo dhaweynaa boqolkiiba boqol muqdisho ayaa leh waa halkudhig cusub ee dhallinyarada maanta waxaana muuqanaya isbeddelka nolosha habeenada ee caasimadda waxaa jiro goobo sidaan oo kale dadweynuhu nashaad ugu qaataan waana fursad si dabiici ah ay bulshada isku dhex geli karto cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
kulan lagu soo dhoweynayay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda cabdulaahi qorshe ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
munaasabadan oo ahayd mid lagu taageerayay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxaa ka qayb galay mudanayaal ka tirsan labada gole siyaasiyiin waxgarad guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir xogayaha gobolka qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa sidoo kale madasha joogay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane cali maxamed gedi mas-uuliyiinta kala duwan ee madasha ka hadashay ayaa ka sheekeeyey wanaagga lagu tuumayo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish ayaga oo sidoo kale uga mahadceliyey madaxda qaranka ee u xushay in uu hogaamiyo maamulka gobolka banaadir waxaan uga mahadcelinaynaa soo magacaabidda guddoomiyaha waxaana taas yani calaamad u ah qofaad u kaalmayn karto kaalmo qabaayan haddii laguu keeno waad ku faraxsantaa marka guddoomiyaha waxaan leenahay eh, soo dhowaaw dadka gobolka banaadir oo lagu sheego saddex milyan iyo laba milyan bari intuu dhexaysa nabad inay ka dhigaan banaadir waa ku filan yihiin waxaan ka rabnaa kalsoonida ayagu dhigi lahaayeen gobolka banaadir nabad inaad ka keento haddii alla idmo ciddii ku soo magacaawday sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ciddii tala ku lahayd waxaan leenahay waa u mahad celinaynaa adigana waxaan ku leenahay habalyo iyo soo dhowayn ilaahay weynaayo waaxida oo jagadaas in lagu magacaabo sababay
xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa iyo senatar cabdikariin maxamed xasan ayaa sheegay in guddoomiyaha laga filayo in muqdisho uu ku soo celiyo sidii ay ahayd burburkii dalka ka hor ayagoo shacabkana ka codsaday inay la shaqeeyaan guddoomiyaha gobolka banaadir cumar waa nin mayno la dardaarmi mayno laakiin wax baan xusuusinaynaa xamar inay tahay caasimaddii soomaaliyeed waa la sheegay xamar magaaladii adduunka marka la soo qaado ayada iyo kanada ay ku tartami jireen nadaafadda iyo bilicda ayaa taariikhdu ay og tahay xamar waxaa la dhihi dhihi jiray lu'lu'at muxiit ilhind xamar waxaa la dhihi jiray waxay u tahay caruus muxiit ilhind indian ocean bay aroos u tahay cumar ma shaqayn karaayo haddii gobolka banaadir aanay la shaqaynin waxaan rabnaa gobolka banaadir cashuurta inay bixiyaan oo ay si lilaahiya ula shaqeeyaan guddoomiya cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore dalka oo madasha ka hadlay waxa uu xusay in shacabka gobolka banaadir looga baahan yahay in guddoomiyaha ay garab ku siiyaan howlaha badan ee horyaala waxaa la rabaa magaaladaanu inay ka gudubto qalalaase siyaasadeed qalalaase amni qalalaase nadaafad xumo qalalaase dhibaato iyo dhaqaalo darro inay ka gudubtaa la rabaa ee ummadda soomaaliyeed ee caasimadda u tahay afarta milyan ku dhow inay mahadisaan rabaa hoggaanka cumar filish annaguna waxaan rabnaa inaan wada mahadino sidaasaan qabaa inaan aaminsana guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa xusay in maamulkiisa uu ka shaqayn doono bilic soo celinta caasimadda iyo weliba adkeynta amniga muqdisho
waxaan rabaa magaalada muqdisho oo amni ah oo qurux badan oo wad oo waddo burbursan lahayn oo dhismo burbursan lahayn in aan gaarno oo aan halkaas aan aadaan rabaa haddaan le cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
maamulka gobolka gedo ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey dadka ay saamaysay abaarta ka jirta gobolkaasi cali cabdulqaadir cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya
ilaa saddex boqol oo qoys oo iyagu ka mida dadkii ay saameeyeen abaarihii ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolka gedo isla mar ahaantaana ku sugan degmada baardheer ee gobolkaasi gedo ayaa la gaarsiiyey raashiin isugu jira noocyada kala duwan ee cunnada quutul duruuriga taasi oo hay-adda hormuud foundation ugu tala gashay inay ku caawiso dadkaasi abaaruhu ka soo cararay iyo qaar ka mid a la sheegay inay ka soo barakaceen duqaymihii ciidamada kenya ay ka geysteen qaybo ka mid a gobolka gedo deegaanada ay ka soo carareen waxaa ka mid a gariley fafaxdhuun cawsguran daarusalaam dhamase iyo tuulooyin kale oo ka tirsan gobolka gedo cabdiraxmaan ibraahim cilmi oo isagoo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud foundation ayaa waxa uu sharaxayaa deeqdan gargaarku ay gaarsiiyeen dadka barakacyaasha ee ku dhaqan degmada baardheere ee gobolka gedo saddex boqol oo qoys ayay hormuud ugu talagalga maanta in degmadaani ay ku siiso raashin kala duwan raashinkaas oo ka koobaan bariis eh, baasto iyo bur iyo saliid Eh, runtii eh, hormuud eh, baahida ka jirta degmada baardheere ma ka jawaabi karto boqolkiiba boqol oo anagoo marka faa'idaysan waxaan ugu baaqaynaa markaa ganacsatada eh, culamaauddiinka eh, ururada iyo dowladdaba in arrintaani si dhaqsaa looga soo jawaabo runtii dadkaan inay runtii dhibaa gaaray eh, dhibkaasna waxaa loogu eh, bixi karaa in ummad soomaaliyeed ay isguulmadaan cabdulaahi nuur xasan cadow guddoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gedo iyo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan qaadi guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi gedo ayaa ku ammaanay hay-adda hormuud foundation sida ay ugu soo gurmatay dadkan soomaaliyeed ee ku dhibaataysan qaybo ka mid a gobolkaasi gedo waxaan meeshan ugu qaybinaynaa dad barakacyaala ee deeq naga soo gaartay hormuud foundation baaqyadannadii ay uga soo jawaabeen deeqdaas oo dhan saddex boqol oo qoys ayaan meesha ugu qaybinaynaa saad arkaysaan waxaa goobjooga hormuud foundation mas-uuliyiinta ka socotay wakiiladii ka socday waxaan leenahay marka arrintan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka samafalayaasha ah meel walbay joogaan jaaliyadaha shirkadaha ee ilaahay deeqaha uu siiyey sidii maxaan ku rahdaa daabshiil iyo hormuud iyo dhammaan maxaan ku rahdaa shirkadaha waaweyn iyo kambaniyada inay soo gaaraan dadka tabaalaysan oo walaalahood ah
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay hormuud foundation inay noqoto baaqii maalin dhoweyd aan halkaa ka jeedinay maamulka gobolka iyo degmada
shirweynaha tacliinta sare ee ururka iskaashiga islaamka ayaa ka furmay dalka sacuudiga iyadoo soomaaliyana ay uga qaybgelayaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada cali kuus ayaa warkan inooga soo diray dalkaasi
shirweynaha khubarada ee horumarinta hidaaya iyo dhaqanka ee iskaashiga ururka wadamada islaamka o i c ayaa lagu qabtay xarunta ururkaasi ee magaalada jidda iyadoo soomaaliya uga qaybgalay agaasimaha wahda tacliinta sare iyo hidaha ee soomaaliya mudane ismaaciil yuusuf cismaan oo ay shirweynahaasi ku weeliyeen kusimaha ergega ergada joogtada dowladda federaalk ee soomaaliya u fadhida iskaashiga ururka islaamka o i c mudane cabdiraxiim cusmaan cilmi iyo xogeeyaha koowaad ee ergada joogtada mudane maxamuud cumar jowle haddaba shirweynahaasi ayaa si qoto dheer looga hadlayaa sida iskaashiga ee ururka wadamada islaamka o i c loogu abuuri lahaa madal loogu talagalay ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka islamarkaana loo suurtagelin lahaa abaawulka iyo maalgelinta mashaariicda horumarinta barnaamijyada iyo ilaalinta hidaha dhaqanka ee wadamada islaamka haddaba agaasimaha wahda tacliinta sare iyo hidaha ee soomaaliya mudane ismaaciil yuusuf cismaan oo xarunta uu ka socday shirkaasi kula kulmay warbaahinta qaranka ee soomaaliya s n t v ayaa ugu waramay inay jiraan warbixino la xiriirta in siyaabaha ugu habboon ee loogu gungaari karo ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka iyo sida soomaaliya ay hodan ugu tahay meelo fara badan oo ka tarjumaysa astaamaha taariikhiga ah ee wadamada islaamka uu wafdiga soomaaliyeed u gudbin doono shirweynahaasi haddaba shirweynahaasi khubarada ayaa wuxuu daba joogaa taabagelinta talooyinkii iyo go-aanadii sharmadaxeedkii wadamada islaamka oo todobaiyo labaatankii bisha may labada kun iyo sagaaliyo tobanka lagu qabtay magaalada barakeysan ee maka almukarama iyadoo soomaaliya uu sharmadaxeedkaasi uga qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo cali jaamac cilmi cali kuus warbaahinta qaranka soomaaliya s n t v xarunta ururka islaamka magaalada jidda dalka sacuudi arabiya halka warkaa idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu yaraan sagaal qof ayaa geeriyootay kadib markii doon ay saarnaayeen muhaajiriin ay ku degtay meel u dhow jasiiradda lamadusiya sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga labaiyo labaatan qof oo kale ayaa badda lagu soo badbaadiyey doontan siday muhaajiriinta ayaa rogmatay iyada oo doon ay leeyihiin ilaalada ay isku dayeysay inay muhaajiriinta ka soo qaado meel badda ah oo toban kilomitir u jirta lambaduusiya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ilaalada xeebaha doomo iyo diyaarado qumaati u kaca oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa weli raadinaya dad la la-yahay warbixinno laga soo xigtay mas-uuliyiinta sishilis oo ay soo waceen muhaajiriinta ayaa sheegay in qiyaastii in ka badan konton qof ay saarnaayeen doontaasi ururo aan dowli ahayn ayaa sheegay in ku dhowaad soddon muhaajiriin ah oo ay ku jiraan siddeed carruur ay suurtagal tahay in la la'yahay hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ee magaceeda loo soo gaabiyay u n h c r ayaa sheegtay in ka badan kun muhaajiriin ah ay ilaa iyo hadda sanadkan dhinteen iyadaoo isku dayayey inay badda mediteraneanka uga gudbaan dhinaca yurub warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa hase yeeshee ciddii uu seego warkaan ama aan ka bogin waxay mar kale dib ugala socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net